sida aad la socotaan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dembiyo muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen faral dembiyeedyo ama khiyaano qaran taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee soomaaliya waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada soomaaliya hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abbaarihii koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dembiyeedyada kor ku xusan ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga guriga waxaa ku sugnaa mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya bacdamaa uu muwaadinkan diiday inuu u hoggaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga kalena hor yimid dagaal hubaysan waxay ciidamadu ku guulaysteen inay soo qabtaan isaga oo bad qaba muwaadinkan wuxuu helayaa baaris hufan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh wuxuuna heli doonaa xukun cadaaladeed ugu dambayntii shacbiga soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa in ay kaalin ka qaataan amniga iyo nabadaynta kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni muwaadin kasta waxaa waajib ka saaran yahay inuu danta guud ee dalka ka horumariyo danihiisa gaarka ah